ganacsiga shirkadda dubay boort doonaysa in ay dekeda berbera maalgashi ka geysato ayaa xukuumadda somalilan oo ku howlanayd ayaa waxaa cabdinaasir maxamed cabdulle oo ah qurbajoog reer somalilan ah ahna ganacsade oo u waramayay shabakada wararka ee wajara news ayaa waxakamanjiraan ku tilmaamay shirkadda waxauna sheegay inay shirkaddu aysan ujeedadeedu ahayn in ay ganacsi maalgashi ay ka geysato dekeda berbera hase yeeshee ay doonayso sidii ay howlo basaasnimo ah ay uga dhex shaqayn lahayd dalka cabdinaasir maxamed cabdulle oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan ka hadlayaa halkan anigoo ah cabdinaasir maxamed cabdulle walanwal ahna qurbajoogta reer kanada ee degan iminka somalilan shantii sannadood u dambeeyey waxa aan doonayaa inaan soo bandhigo caddeeyo arrimaha dekadda berbera iyo dubai borts sanadkii labadii kun iyo sagaalkii maraan halkan imi waxaan xiriir lahayn ninka wakiilka ka ah dubai borts uga wakiil ah jabuuti doorale boort oo magaciisa la yidhaahdo sheekh saciid ibraahim sheekh saciid sheekh ibraahim saciid lota oo ah mulkiilaha ama maalgeliyaha sheerka ugu badan lahaa intii aanay la wareegin xukuumadda imaaraadku dubai borts se hall ee ay maxaan ku dha marka hore shirkaddii ingiriiska ahayd gacanta ku haysay maamuleysay waxaa jirtay inuu iga dalbaday ninkaasu inaan invitation uga soo sameeyo somaliland oo uu maalgeliyo free zone dekadda berbera ha ahaatee ee markii aan isku dayey aan la tashaday rag waaweyne odayaala xukuumaddii daahir yaale waxay ii sheegeen inaanay invitation ganacsato aanay u samaynin wixii delegate iyo maxaanku rahdayey marti ah ee madaxweyneyaal iyo wixii la mid ah ee maxaanku raday siyaasadda mooyaane ha ahaatee wasiirka ganacsiga markaa cismaan qaasim qodax ayaa sameeyey warqaddii invitationka ahayd ii dhiibay isagoo warqaddii letterherkii wasaaradda ganacsiga somalilan ay tahay ay ku adreesgaraysan tahayna anigoo ah markaa wakiilka shirkadda dubai borts ee jooga halkan somaliland investment and development agency warqaddii waan u diray ninkii carbeed wuxuu igu yidhi invitation presidential madaxtooyada oo madaxweynaha ah uu ku saxan yahay baan doonayaa markaan anigu cid casumayo aniga ayaa casumay ee xafiiskayga secretariatkiisu ma casumaan marka procedureka ay leedahay casumadu baan doonayaa in la siiyo isaga oo aada u cadhaysan arrintii waxaan kula noqday madaxtooyada waxaa laygu yidhi invitationkaas haanu dirni eh emailkiisa keen waxaan ku yidhi emailkiisa bixin maayo ee aniga baad warqadda invitationka ah igu soo adrees garaynaysaan ana isagoo forward garaynaya tii may samaynin markii aan ka tegey adreeskii emailkiisa way google garayeen way soo saareen waxay u direen invitation markuu helay buu telefoon ii soo diray wuxuu igu yidhi maadaa soo diray emailka maya baan ku yidhi ma og tahay oo ma ka warqabtaa maya kama warqabo wuxuu yidhi iska ilow wax maalgelina oo aan gashanayaa halkaa free zonka ma jiro mana aaminayo sidii bay arrintu ahayd waxaa ka dambeeyey niman mukhaabaraad ah oo imaaraadka ka yimi oo cumaaniyiin iyo isugu jira imaaraadti soo noqnoqday dhowr jeer lahaa waxaanu nahay niman ganacsato ah oo macdan baanu doonaynaa nimankaa markii aanu isbarannay ninbaa iskaaga baray ay udhal wada deganaayeen sidii anigoo u qaba inay niman ganacsato ay yihiin nimankaasu wax allaale wax ay maalgeliyeen iyo god ay maalgeliyeen may jirin iska hor iyo dabawareegaalaysi bixitaan ay ka baxaan magaaladeeda oo dowladka uga baxaan iyaga oo aan ka qaadanin amar immigrationka iyo biliiska toona nimankii waan ka shakiyey aad baan ugu fiirsaday maan hadal nimankaasu alaabay soo dejiyeen dekedday dhex dhigeen dekedda sanad bay taallay waxa weeye markaa halkaa waxaan arkay nimankaasu inay ahaayeen intelligence waxaanan buruuf garaynaya isteedmanadii aan ku wada hadalay oo marag leh inay nimankaasu doonay inay hub ka soo dejiyeen somalilan hubkaasoo ay meeshay ugu talagaleenna ay ahayd in ay nabadgelyo xumo gaarsiiyaan geeska afrika halkanan ku noolay weliba iyo wixii ka sheeyaba markii uu hadlay ee hadallada ku hadlay waxaan anigu ogaaday ninkaasu inuu yahay officer intelligenceka imaaraadka ee degan ee la yidhaahdo golf security and intelligence ninkaas nimankii la shaqaynayey ilaa lix xildhibaan oo xukuumadda ah oo garwadeenna uga ahaa madaxtooyada oo gardaadinayay aanse garanayn ninkani consequenceska uu u keeni karo amniga iyo nabadgelyada somalilan iyagoo shilimaad yar oo aan wax allaale waxay yihin jirin ilaa ay gaarsiiyeen inay ku xidhaan dekada iyo maareeya alaabtii ay ka soo dejiyeenna sanad ay dhex olaato dekada alaabtaasina ama ha uga ahaado maareeyuhu wakiil ama cid kale ha uga ahaato wakiil alaabtaasu sidii ay uga baxday dekada dib ugu noqoshay lahayd cidda maanta gacanteeda ku jirto su'aalaha laga weydiinaya ciddii garab socotay markii ninkaa anigoon garanaynin nin xildhibaana aanu isla soo hadal qaadnay dhowr meeloodoo buuraha macdantii waxaas uu igu yidhi niman carbeed caynkaas aan ku yidhi nimankaa carbeed waa basaasiin isla markiiba wuu u tegey wuu u sheegay telefoon buu ii soo diray ninka carbeed maxaa caynkaa u tiri buu yidhi waxaan u yidhi baan ku yidhi hadalkaa waan ku ogaa waan ku garanayey laakiin ninkan aan wada hadlaynay aqoonba umaan lahayn laakiin kelmaddii aad tidhi baan ka dibaaqayaa isxaaqiyiintu waa xaraamiyiin anna waxaan kuu sheegayaa inaad adigu basaas dan gaara u jooga halkan aad tahay ayaan xukuumaddayda gaadhsiinayaa ninkaasu muddo saddex maalmood gudahooda dalka uu ka baxay hantidiisina way taallaa ciddii ka mas-uulka ahaydna wax allaalo wuxuu ninkaasu ku cararay ama ku tegey ilaa maanta ma garanayaan caddaymaheeda oo buuxa oo dhammaystiran aniga oo cabdinaasir maxamed cabdilo wanawala baa la iigu imanayaa dan iguma jirto shacabka somalilan dubai bort dan iguma jirto shacabka somalilan egypt iyo muqdisho transaction ka dhexeeya oo dekadda berbere laleey wax lagu wareejinayaa masar waxaan u arkaa inay hagardaamooyin mugdi gelinaya siyaasadda somalilan midnimadeeda horusocodkeeda iyo dowladaha jaarka inala ah gelinaya shaki marka xukuumaddu yaanay eegin shilimaad maanta lagu galo transaction as a signing bonus ama waxaa loo yaqaano maxaan ku raday gacan horumarin oo lagu kala saxiixdo sidii shirkadihii betroolka ee waddanka yimi ee kulligood ku wada fashilmay in aanay shaqadii ay u imaadeen halkan aanay fulin karayn marka dibnoqosho ayay leedahay xukuumaddanna mandatekeedii wuu dhammaanayaa kontarag ay geli karaan ma jiro mid ay saxiixi karaan ma jiro golaha wakiilada qaranka somalilan haddii aanu arintaa maanta ka hortegin consequenseskeedu meel fog fog fog fog la gaari doona shacabka somalilan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ولك هو جعبنا السر واحد سيد لما كان التليت نسك اه ايه سردونك ها ايه دكت سومان لان دوني اني اساسا نيجا كوسا نبينا يا حي كدوي بور كدحيا محويا ما waxay ka mid yihiin nimankii u yimid dalka inay arintooda nimanka carbeed ee meesha yimi ee ahaa sirdoonku waxay ahaayeen sahamin hordhac u ah maalgashiga dowladaha khaliijku ay la geli doonaan somalilan somalilan dal ictiraaf hele weli ma aha se waa loo baahan yahay in la maalgashado maalgashigaas wuxuu ku iman karaa isaga oo ah slowly maxaanku idhaahdaye projected program loogu talagelayo fiscal years of laakiin mid dowladda maandaydkeeda isagoo sii dhacaya maalmihii u dambeeyey aan ogayn waxa ka dambeeya waxaa jirta dowladdii soomaaliya laysku odhan jiray shirkaddii maraykanka ahayd ee dekadda qandaraaska qaadatay dekadda berbera shirkad imaaraat ayay subcontract siisay shirkadda imaaraadka ahi waxay sheeganaysaa soddon milyan oo doolar soddonka milyan oo doolar ma laga yaabaa in ardayda iyo dhallinyarada mustaqbalka soo koraysa dayn lagu leeyahay ay noqoto mar haddii maxkamad laysla galo taana waxaa lagu caddaynayaa true maxaanku idhahdaye investigation inay dowladda imaaraadku magdhow lacagtaa shirkaddii lahayd ay u doonayso iyo haddii kale marka nimanka imaaraadku muddo intee leeg bay waddanka ku sugnaayeen waxay ku sugnaayeen muddo laba sannadood laba sannadood adigu qiyaastii iyo bilo laakiin nimankaas wax allaale wax mashaariic oo meeshaa ka fuliyeen habe yaratee may jirin conversationkan wada yeelan wuxuu ahaa inay nimankani yihiin niman ganacsadayaa ah oo macdinta ka shaqeeya oo macdinta gelinaya maalgeli maalgashi xabad ay gelin may jirin ee arrimahooduba inay mucawij yihiin oo ay mukhaabaraad yihiin hadalladii ay nagula sheekaysteen ayaanu ognahay oonu marag u haynaa marka ay noqdeen xukuumaddu wax hadala oo ama warbixin oo ay ka soo saartay nimankaasi ma jiraan haba yaraatee maba oga xukuumaddu nimankaasu wax allaale waxay u joogeen meeshaa inay ganacsi uun ahaydoo dad wateen iyaga ahi mooyaane ma oga waa hagaagkaasina waxa uu ahaa cabdinaasir maxamed cabdulle oo ah ganacsade reer somalilan ah oo u waramayey shabakada wararka ee wajal news waraysigiina intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan idinku soo duwayay yuusuf jaamac iyo anigoo cabdiqaadir habano idinku dhaafaya sidaas iyo nabad